Suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha. Xoolaha hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah ariga, idaha, lo'da. Waxaa sababay dhaqaale la'aan soo food saartay ganacsatada iibsan jirtay xoolaha. Qaar ka mid ah dillaaliinta kala iibsata xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne ayaa ka warramay isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha.
magaaladan beledweyne xoolaha maalmihii dambe aad bay qaali u ahaayeen dhanka ariga ariga wuxuu ahaa mid qaali ah laakiin maalmahan waxaa ku yimid hoos u dhac weyn halka eh, nafkii la gedi jiray siddeetan doolar oo maraya afartan iyo shan doolar kii toddobaatan iyo shan marayna afartan doolar oo marayo kii ma aragtay eh, toddobaatan marayna oo maraya soddon iyo shan sababtana waxaa keentay oo abaaro laga baqaya oo qofkii dadkii xoolaha dhaqaalka gedin jiray hataa aysan gedinaynin iyo wax badan oo kale sababtana koley waa qof walba waa dareemayaa oo hoos u dhacaas oo ku yimid xoolaha wuxuu leeyahay saameyn badan oo dad badan oo xoolo ku noolaa ayaa jira daala dhac badan baa ka jira dhaqaale ba- ah, dhaqaale yari hoosa laga dareemaya magaalada beledweyne Eh, waxaa laga dareemayaa duruufo kala duwan dadkii maaragtay baad meyiga oo kale oo beledweyne dhulka ku hareereysan ee meyiga inta badan xoolaha ay ka imaan jireen kama imaadaano sababtana maalmahan suuqa ayaa eber ah
magaceedu waa cabdulaahi cali guule kana tirsan eh, bulsho weynta ku dhaqan magaalada beledweyne kuwaas oo iibisa ama iibsata xoolaha noocyadooda kala duwan Eh, hoos u dhac ayaa jiro oo xoolaha ku yimid eh, waxaana sababay lacag la-aan darteed ama bulshada oo eh, ma- magaalada oo ka dhacday lacag la-aan iyo bulshadii oo aan xoolihii si fiican u iibsanayn ayaa sabab u noqday marka hoos u dhacaas ayaa jiro oo xoolihii ku yimid in la iibsan waayo ama qaybahooda kala duwan la gada karin marka neef la gada jiray kale oo tusaale camal toddobaatan iyo shan ayaa maanta la gadayaa afartan iyo shan Eh, sidoo kale neef la gada jiray siddeetan doolar ayaa laga yaabaa maanta in la gadaayo afartan doolar ka hoos u dhac saahid ayaa jiro oo ka- dhankaas iyo xoolaha ku yimid Eh, waxaana sabab u ah lacag la-aanta jirto iyo magaaladii oo aan indhaha isku hayso oo wax kala iibsi aysan soconin